gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed meyle makaraan ayaa waxa uu sheegay inay ku guuleysteen qaboojinta dagaal beeleedyo ka dhacay degmooyinka balcad iyo cadalle kadib waraysi gaar ah oo uu siiyey idaacadda v o a gudoomiyaha ayaa intaa raaciyay iyadoo ay kaashanayaan duubabka dhaqanka gobolkaasi in xabadda la joojiyey welina lagu howlan yahay xalka gaaridda khasaarihii dagaalada ka dhashay xaaladda guud ee gobolka aada iyo aaday wanaagsan tahay walow maaragtay wakhtiyadan dambe ay dagaalo ay ka dhaceen degmada degmooyin kamida gobolka shabeellaha dhexe degmada cadalay dagaalkii ka dhacay waa la joojiyo markii hore ciidamada dowladda iyo maamulka gobolka ayaa tegey xaaladiina waa la istaajiyey dhinaca maaragtay xalkeeda ama wadahadalkeediina waxaa maaragtay ku jiray waxgaradka maaragtay labadii dowlood iyo ay ka dhasheen iyo dadkii kalento bahweynta imaamka iyo awaaska iyo akhyaartii dhaqanka oo maaragtay beelahaas ayaa maaragtay hawsha ku jiray ilaa haddana ayagaa hawshii laga sugaa laakiin weli wax hadda oo dhammaada ma jiraan hawshaasu meeshaasay maarata noo maraysay maalin dhow oo maaragtay maalintii arbacadii iyo khamiis talaadadii waxaa maaragtay ka dhacday dagaalo ayaa ka dhacay degmada balcad ayadana ka bilowday maaragtay meel la xiraayay oo maaragtay biyo ay buq ay beero biyo hadda ka hor ay ka jabsatay aday laba beeloodoo walaalaa ayagana maaragtay meesha ku dagaalay xaaladii waxbaa dhacay oo dhibaataa dhacday oo adiga gurye iyo waxbaa la gubay laakiin xaaladii hadda way degan tahay ayaduna waxaa maarata ku jirnaa sidii howshaas loo dhammay lahay intaasuna ay ugu ekaa lahayd gudoomiye axmed meyle ayaa waxa uu sheegay dagaalada ka dhacay labada degmo inaanu wax xiriira ka dhexeen khasaaraha dhimashaduna ay gaarayso ilaa toddoba qof islamarkaana ay jiraan tuulooyin lagu gubay nawaaxiga labada degmo
labada dagaal wax xiriir oo ka dhexeeya ma jiro waa un dhacdooyin midba meesha ay joogta ka dhacay dagaalka maarata cadala ka dhacay waxaa ku dhimatay adi ilaa maaragtay lix qofood ilaa toddoba qofood dadgaara ayaa ku dhintay khasaaraha maalkan adiga tuulo ayaa la gubay oo yiilay iyo wixii markaas hantiyootiil ay meesha ay ku gubteen tan hadda ay ka dhacday balcadna iyaduna maaragtay adiga dhimashadeedu maaragtay wax dhimashaa hal wiil ayaan maqalnay dhimasho oo ku dhintay laakiin waxaa dhacay maaragtay tuulooyin saddex tuulo camal maaragtay ay gaaray maaragtay deb uu gaaray oo la gubay marka arrintaas aadka u foolka xun iyo meesha ka dhacday waxaan maarata dadkiina kullii waa la hadalno waxaan dhahnay waxaa colaado faa'iide ay keenaysa male ayadoo si xilligan dadku xilli adag ay ku jiraan oo abaare ay jiraan oo dhibaato ay jiraan hadalka aan la hadalno xoogay xaaladdu way degan tahay axmed meyle makaraan gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe oo mar kale ka hadlay xaaladda abaarta ayaa waxa uu sheegay dhibaatada ugu weyn ee ka jirta shabeellaha dhexe inay tahay biyo la-aan biyaha la heli karana ay yihiin kuwa nadaafadoodu aan u wanaagsanayn abaaraha guud ahaan horta ummadda soomaaliyeed ayaan la qabnaa tan kale gobolka shabeellaha dhexe abaartiisa xagga maaragtay biyaha ayaa uga xoog badan wax badanoo dadaala waa sameyn ama hanaga soo gaaraan dowladda dhexo ama meelaha kale hanaga soo gaaraan inta aan kari karna waa sameynay aada iyo aadaana kulley un xaaladda hadda ay u wanaagsanta maadaama uu webiga biyo keenay waxaa aad ugu darhay tuulooyinka la xiriira webiga oo dhinac biyo la-aantuna ay maarata ayaga ay saamaysay biyihii yaraayo webiga ku jirna ay maarata cudurro ay ka dhasheen oo dadkii haddii cabaan ay bakteriya iyo cudurro ay dhaleen oo shuban uu sidaas uga dilaacay xagga dalaganu maaragtay ayagu uu maaragtay ku yaraay laakiin hadda alxamdulilah waxaad moodaa inay xaaladdaas oo ilaahay uu maaragtay roob noo keenay webigina uu biyo keenay xaaladdaasuna ay sidaas meeshaas ay dhibka iyo culayska ka jiray oo sidaas maarata looga kaaftoomi doono hadduu ilaahay yidhaah gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa uu qayb ka ahaa wafdi uu hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle cali cabdulaahi guudlaawe oo beledweyne u yimid arrimo labada gobol khuseeya xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne